maamulka degmada diisoor ee gobolka baay oo gacan ka helaya shacabka degmada ayaa ololaha toddobaadka nadaafadda ka bilaabay degmadaasi waxaa ka qayb galay ololaha nadaafadeed guddoomiyaha degmada diisoor ee gobolka baay cismaan macalin cabdi qeybaha kala duwan ee bulshada degmada iyo gaadileeda degmada diisoor ee gobolka baay guddoomiyaha degmada diisoor ee gobolka baay cismaan macalin cabdi ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay sameeyeen waxaa maanta si ofishal ah si toos ah oo noogu furmay oo aan u daahfurnay anoo ah guddoomiyaha ee maamulka degmada diinsoor ololihii nadaafadda ee guud ahaan degmada diinsoor waxaa howshaasi qabanaya toddoba xaafadood oo ay ka mid yihiin degmada diinsoor xaafad kasta waxaa ka soo diyaargaroobay ama loo soo qoondeeyey in ay nadaafadda guud ee degmada ka qayb qaadato muddo toddobaad ah xaafad kasta boqol qof toddobadaas boqol ayaa waxaa la rabaa haddii ilaahayga jalla wacala uu raalli ka noqdo in toddobadaas maalin muddadaas isbuuca ah oo si xawaaro leh tayo leh wanaagsan ay uga shaqeeyaan nadaafadda guud ee deegaanka degmada diinsoor taasoo loo baahan yahay in diinsoor ay ku soo noqoto diinsoortii hore ma aha tan hadda jirta diinsoortii hore oo quruxda badnayd wanaagga badnayd dadkii dawladda jeclaa ee sharafta badnaa ayaa waxay samaysanayaan deegaankooda iyaga oo isku tashanaya toddobada xaafadood guddoomiyeyaasha xaafadaha iyo guddiga xaafadaha ay leeyihiin waxay ku guulaysteen ilaahay ayaa mahad leh inay sameeyaan ay qayb ka qaataan roondada habeenkii magaalada waa kaga mahad celinaynaa nadaafadda guud ee deegaanka khaasatan meelaha oo dhinaca boqosha maqaayadda xareedeerow dhulkan masaajidka towba suuqa weyn gudihiisa dhinaca qudaarta kawaanka dhammaan goobaha ganacsiga aaday gudaafadooda xaqiiqiyan wax wanaagsan ma ahayn xilli rooba la geli rabaa caafimaad xumo oo baahsan inay keento ayaa macquul ahayd laakiin alxamdulilaah ilaahay ayaa mahad iska leh oo maadaama aannu isbuucaan agaasimayni sidii hawshaas ay bulshadu ku qaban lahayd oo iyaga dalkooda iyo deegaankooda iyo degmadooda ay ku nadiifsan lahaayeen maanta waxaan daafuray oo suuragashay sida indhihiinnaba aad ku aragtaan toddoba boqol xaafad kastaba boqol qof toddoba boqol qof oo bulshada sharafta badan leh ee toddobada xaafadood ee degmada diinsoor ka tirsan ayaa si ololo ah saf ballaaran ah u nadaafinaya iyada oo baabuurtii qashinka qaadaysay oo gododkii aan ugu talagalnay godod aan ugu talagalnay ayaa jira qashinka magaalada wasaqda laga arooriya in lagu shubo oo kadibna lagu gubo iyagoo baabuurta ay gododkaasi geynayaan baabuurtoodii gaarigacmadoodii iyo maxaa la dhahaa qalabkii baahsanaa oo ay wax ku nadaafinayeen khayr allaha siiyo qalabkan waxaa naga saaciday oo naga kaalmeeyey gareedo hay-adda gareedo ee degan degmada diinsoor haddii gaari gacan uu noqon lahaa haddii farkeeti iyo badiil uu noqon lahaa waxaa kaloo aanan la ilaabi karin waxaa kaloo naga saaciday ninka ay dhahayaan calanuur oo n g oga relief oo maxaa la dhahaa faw u shaqeeya asna wuu naga saaciday qalabka in ay dadka nadaafadda sameeyaan qaybu ka ahaa wuuna naga saaciday waana u mahad celinaynaa aadaan ugu mahad celinaynaa dadweynaha dal ninkiisaa dhista dad kale oo diinsoor maanta dhisaya wallaahi haddii amerikaan inuu idin imaado diinsoor idin dhisa aad sugaysaan ma helaysaan taas mid oo la heli doono ma ah diinsoor annagaa leh annagaana dhisanayno shacabka guud ahaan sharafta badan ee diinsoor degan diinsoor idinkaa iska leh ololaha toddobaadka nadaafadda ee ka bilaabmay degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa looga gol leeyahay soo celinta bilicda degmada